فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismi illaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo jimco ah waxaad ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo howlgal qorshaysan ka fuliyey gobolka laamuu faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka muqdisho maalintii labaad oo ismaaciil cumar geelle dartiisa loo xanibay dhaqdhaqaaqii iyo isku socodka dadka dhibaatooyin intee la-eg ayaa ka dhashay xayiraadda cirka iyo dhulka ah ee lagu soo rogay reer muqdisho waxaannu umuurahaasi ka waraysannay mid ka mid ah dadka ku dhaqan muqdisho aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka hadlay duulaanka dowladda federaalka iyo culamaa u suuq ku shiray gudaha dalka kenya degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool oo laga bilaabay howlaha qaybinta sakada xoolaha nool qodobadaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waa markale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa lixda bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna sagaal iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee miilaadiga intaanan barnaamijka gudaha u gelin waxaa naga xasuusin ah in maalinta berito ah barnaamijka diiradda jimcaha lagu soo qaadan doono mowduuc lagu qeexayo khawaarij waxaa ku balansan oo barnaamijka ka qaybgelaya sheikh ka tirsan culimmada ku nool wilaayaadka islaamiga ah iyo wadaad sarkaal ah oo ka tirsan dowladda federaalka barnaamijka ayaa soo gelaya xilligiisii aad uga barateen ee tobanka barqanimo in shaa allah markana laamu ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen waddada xidhiirisa magaalooyinka wiito iyo bangani kamiinkaas ayaa loo dhigay gaadiid ay la socdeen kirishtaanka kenya inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkaasi lagu dilay laba ka mid ah kenyaatiga kirishtaanka ah waxaana lagu gubay laba gaari oo kale ahaa saksid iyo mid konteynar xambaarsan sidoo kale kamiinkaasi waxaa lagu gubay laba mooto inta howlgalka uu socday waxaa waddada ku soo dhacay gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen askarta kenya waxaana halkaas ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta ah iyo kuwa kenya ugu dambayntii askarta kenyaatiga ah ee cabdibilaha la socday ayaa goobta isaga cararay iyagoo dusha loo saariyey khasaare kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa aqoon-yahan ibnu muflix oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay qodobo kala duwan oo uu isdul istaag ku sameeyey aqoon-yahanka arrimaha uu soo hadalqaaday waxaa ka mid ah socdaalka ismaaciil cumar geelleh ee muqdisho shir wadaad xumayaal ay ku yeesheen kenya iyo dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، إلهي سبحانه وتعالى أيها مهد إسكاله سبحانه وتعالى مهداس أن لسوكو بكرمالي قبل واتمالي كل أمهاتنا اللهين بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحنو مهد عليا ولا لها مسلمين تأه آه، ده هي عدل الفرقان هي عدل الفرقان هي ما ملاش هذا ضمان تودون مهد عليا saa darteed insha allahu tacaala dhowr qodob oo kooban baan jeclaystay inaan fikirka ay ka dhiibto qodobka koobaad ninka jabuuti ka ah odayga ka ah ee murtadka ah ee naxariis laawaha ah ee wadankii loo dadkii loo xidhay dadka muslimiintaha loo dhibaateeyey loo rafaadiyey dhib badanna geystay iyo waxaan dulligi ahee weligiiba baktiga un u sujuuda un rukuuca wax u garanaya jirin ee jaahilka ah waxay iska kaashanhayaan ama ay rabaan ama ay iskugu imaanhayaan ma ahan waxaan ay iclaaminhayaan ama ay sheegahayaan ma ahan waa dhagar in loo maleego muslimiinta iyo ragga mujaahidiinta in loo maleego wadankana lagu duleeyo gaalana gacanta loo geliyo qodobka isugu hunaya waa kaas waxaan kalante waxaan furaynaa iyo waxa af soomaaliga loo ayaan lagu lagu horumarinaya af soomaaliga horumarinaya furaynaa waxay leeyihiin oo dhan waxba kama jiraan waxay u socdaan oo keliya waxaa weeye waa shirqool iyo makriya dhagar insha allahu tacaala kuna guuleysan mehan rabbi subxaana wa tacaala hadduu idmo uma suurtageli doonta biidn illaahi tacaala dhibaatadan waxay ku dhacaysa waa dadka muslimiinta dadka muslimiinta ayaga ayaa loo baahan yahay inay aayahooda ka tashadaan xasan gurgurte oo marra bakti kenyaata u sujuudaye marra habar gaaloo kristan oo weligeed bakaadada iska dhaqan oo ingiriis ku baktiday u sujuudaye aayahoodana kama tarin karo meel lama marin karo dowladna uma noqon karo horumarna ma gaadhsiin karo wax uu ugu maqan yahay oo khayr ana ma jiraan waxa uu wadana waa nintobank waxay soomaalidu ku jireen hal la fahmo macawisley iyo balaadan la dilaandirilhayo waa hubkii oo qabaaisha qayb la siiyey qaybtaa la siiyey inay qaybta inay ku go'anta ay rabto wax kalena meesha ma yaalaan taasi waa qodob qodobka labaad ee raba inaan tacliiqiyo waxaa weeye niman maalmahan ku shirahaya meesha la yidhahdo nairobi wadaadana sheeganhayey isaguna iskuguna magac daray meel mu'tabar lagu magacaabay mu'tabarka magaciisa iyo waxa lagu qabtay waa wanaagsan yahay oo qiraa'aadka qur-aanka iyo tartamo wadamo fara badan ay kasoo qayb galeen baa ka socday xaggaasi wanaag wanaaggiisa waa waa dhinaceeda waxaan uga jeeda ma ahan wanaaggaas iyo siduu u socday ma ahane nimanka kusoo gabaday in idriis uu ka mid yahay ee meesha imaaday iyo bashiir axmed salaad ay ka midka yihiin waxay dadka waxay sheegeen ee meesha ku ku jira weyn ayagoo jooga caqra daara kufrin iyagoo jooga haddana wax xaqa ay sheegayaan aysan jirin waddankoodina ay haystaan kenyaati nimanka ku doodaya ee ku haya nimanka waa khawaarij waa in lala dagaalamo culimadu horbay u cadaysay nimanka ku hayana waxaan leeyahay aan lagu kadsoomin nimankaa culimo ma ahan nimankaasi culimo ma ahan ninka culimo moodayow aday ku taalaa ama jaahil baa tahay aan waxba fahamsanin waxba garanaynin ama xaqdiid baa tahay kas u diidan oo u inkirsan waa qodobka labaad ama waxaa tahay mid mutacasib ah halganka iyo waxa ka socda iyo xoreynta ka socota in laska xoreeya cadowga laska xoreeyana kasoo horjeedo jaajuus ayagu ayaga u shaqeeya saddexa mid ubaatay afraye meesha kuma jiraan waxay nimankaa yihiin waan ogsoonahay meesha ay joogaan ama dugsida iyo madaarista meeshaa ku taalla in badan oo ragga macalimiinteeda ah ka mid ah ee jooga meesha nairobi waxaa lagu qasbay karahan laa tawcan waxaa lagu qasbay inay hoos geeyaan dowladda kenya kana warqabto kalana shaqeeyaan amniga oo sirdoon u noqdaan nin kasta oo ama macalin ka ah ama arday ka oo ka baxoo fir fircoonaada ama ka soo horjeesta ama ay la qumanaato in wax la iska dhicin kara ay fikirkaa qaatana waa la jaajuusaya waana la gudbinayaa waana barnaamij laga shaqeeyey ictiaan baana ka shaqeey wax la ogyahay macruufa wey wax qarsoon maahan reer nairobi oo dhanna way ogyihiin reer isli iska daa rag ee qofka dumarka oo ka warqaba nimankii noocaasa meeshaa joogay in la yidhaahdo maanta waxaa la yidhaahdaa waa ay fadwo soo saaran ahaan waxaan fadwoonaynaa waxaana nimankaa la iska celiyo culamo moo qofkooda waa cadyahay in xabsalaad meelaha la soo fadhiisto waa wax gurigii ba-ay waaye nimankaa wadaadada sheeganaya meeshaa ku shiray warkoodu yaan lagu kadsoomin caamatu naasku yaysan ku kadsoomin nimankaasi niman diimeed ma ahan nimankaasi niman ummad matala ma ahan magaca culamada soomaalida wataana way dhaceen ayaga iyo kuwa ahlu sunnaha la baxeen mushrikiinta ama waa dasaan labaduba labada magaca kuwaana rasuul ay la bixeen oo magaca rasuul ay dhaceen kuwana magacii culimada soomaaliyeed bay dhaceen waana kadaabiin ilaahay ka furatay oo caadaqaatayaal ah taana ha lagu baraarwaayadana ha la ogaado qodobka saddexaad raba inaan tacliiqiyo waxaa weeye duulaankan qabaa'ilka iyo nimanka murtadiinta ay iska kaashanhayaan muxuu ku salaysan yahay xagee xagee asalkiisu ka socdaa asalkiisu wuxuu ka socdaa halgan lagu fashilmay ka hortagiisa oo socda oo labaatan jirsaday ama ku dhow labaatan sano inuu jiray ku dhow oo wakti qaatay lana joojin waaye wixii dowladda sheegan hayeena maxaa la yidhahda ay waxba ka qaban la'yihiin ayaa waxaa loogu dhishayaa niyadda loogu dhisayaa mooyaane ma ahan wax la yidhahdo dagaal la yidhahdo ma ahan muxuu yahay erga la isticmaalo erga la isticmaalo waxaa weeyaan wax kale ma ahane xorayn xorayn maxaa loo isticmaalaa bal u fiirsada bilaahi calaykum ereyga xorayn la yidhahdo maxaa loo isticmaala waxaa loo isticmaalaa dad de waddan deganaa ama gaala ha noqdeen ama islaam ha noqdeen meel deganaa ilaahayna ku abuuray kuna noolaa dad kale oo meeshaas aan deganayn deegaankaana aan deganayn waddankaana aan deganayn intay kusoo duulaan inay qabsadaan dadkii meesha deganaa la qabsaday ay dagaalamaan markay dagaalamaanna ay iska qabtaan iskana saaraan kuwii kusoo duulaan dhulka ka qabsa iska saaraan xorayntaas horta loo isticmaalaa xataa lama yaqaan istilaaxa la adeegsanhayo iyo waxa la isticmaalayo midna lama garanhayo nin soomaali ah oo waddanka kula leh oo kula dhashay oo ina soomaaliyeed ah oo in adeerkaa ah aad kuwa mabda iyo diin kuwa kala tagtaane aad nasabkii iyo qabiilkii isku mid ka tihiin isku abtir gashaan isku meel martaan dhulkana kula leh markaad leedahay waan ka xorayn maxay tahay ereyga xaggee loo isticmaal yaad xoreysay maxaad yaad ka xoreysay asigu yaad soo xoreysay maanad iga xoreyn maanad sii xoreyn yaad yaad ka xoreyn yaad soo xoreynaysaa lama kala garanayo yacni jahliga iyo waxan wax maamu wax ka so- ka socda waad dareemaysaa heerku gaadhsiisan yahay waxaan dhegaystay ninka lagu magacaabay jaahilka ee lagu magacaabay taliyaha ciidanka soomaaliyeed lagu magacaabay miskiinka ah aduu waa raagay cunug yar oo miskiina oon janraal ahayn oon waxba garanayn oo wuxuu garanaya jirin oon xataa khibradda uu ku shaqaynaya aan aqoonin baa intii lasoo dexali waa jenaraal goor buu gaaray jenaraal wax la iska galaa madrajada iska siiyaa jenaraal waxa la yidhahda nin soo maray kasoo bilaabay dhul bilow ugu hoosey kasoo bilaabay si u socday kolba darajo u qaadanaya kolba darajo u qaadanaya meesha u sarreysa darajo ka gaaray kuna gaaray xirfad uu garanhayo oo aqoonteedu ilaahay ku gaaray cimrigiisa ma dhanno waqtu jenaraal gaara ma dhanno waa cunug yar hadduu bato maxaa la ii sheegay soddon jir ama soddonka hadda madaxa kala baxa xataa cimrigiisu ma dhanno wakti uu gaadhay iska daa jenaraal uu gaadhay eh xataa korneyl buusan gaari karin meel wuxuu meel u gaari karaa mana darajadeeda ma gaari karaa markaas intii la qaaday oo niman nabadii noola dhihi jiray oo mujrimiin ay ku shaqaysteen oo magaca uun lahayn siiyeen iyo wuxuu leeyahay intaan halkan ka wadno isheenin wax ma arkin dhagteena wax ma maqasho oo ishee dhagto hadday wax arkin ma dadka masaakiinta adlayni war haddaad wax isku haysaan oodna wax qaban kara tihiin waa la yaqaanaa nimankaad ishaysaan intaad aadaan ayaga maxaa maad ku ekaataan maxaa dukaanbaa u boobaysaan maxaa isbarooyin ku dhiganaysaan maxaa dumarka u kufsanaysaan maxaa haweenka u laynaysaan maxaad qabaaisha isugu diraysaan dad haddaad tihiin wax garan kara ama wax fahmi kara ama aqoon leh haddaad tihiin runna ay idinka tahay waxan aad wadaan inuu yahay wax soomaali dan u yahay hadday run idinka tahay dadka maxay dadku maxay idinka cararhayaan dadku maxay idinka cararayaan oo u baxsanayaan maxay tuulada ay dhalinyaradu ka baxaanba ay uga guur oga baxeen ay duurku aadeen uga daba tegayaan waxay ka dhacday ceelbur bay ka horreysay oo kastii ka soo horreysay oo aydan la yaqaanay yani meelo badan aadanyaal bay ka dhacday waxa loo yahay wey waay dadka idinka idinka carra idinka guurayaan haddad wax yaqaan oo wax fahmay ay tahay dadka ay yihiin maxay dadka uga guurayaan bal hala weydiiyo su-aalahaas dadkan qabaa'ilka ana dab dagaal aysan aqoonin ayaa la geliyey waxaan usoo jeedin lahaa dadkan qabaa'ilka oo qodobka afraad aan tacliiqinhaya waxaa weeye war dadiyahow dagaalkan dagaal taqaanaan ma ahan dagaalkan dagaal aad u bardhihi kartaan ma ahan dagaalkan dagaal aad fahmi kartaan ma ahan dagaalkan dagaal aad awood u leedihiin ma ahan dagaalkan dagaal aad iska maxaa la yidhahdaa ishaga iska meelayn kartaan ma ahan qabiil wuxuu iska difaaci karaa qabiil laakiin qabiil dowlad iskama difaaci karo nimanka dhalinyarada xarakaduna waa dowlad dowladina dowlad baa iska celisee shacab iskama celiyo war qabiil iyo qabaaisha soomaaliyeed waxaan idiin soo jeedinayaa inaad dib isugu noqotaan inaad waxgarad yeelataan wuxuu yidhi abwaankii soomaaliyeed kob la taabto ama laystusaa tab u daweysaa sidee loo tadaawuli karaa toos caqli haysa war caqliga hadduu qofku hadduu ka jiran yahay lama daaweyn karo war caqligiinni iyo maskaxdiinnu gudaha ha u shaqayso war wax dabka laydin gelinhayo maxaa dowlad idinku jirto war fahma rag military leh oo sirdoon leh oo boolis leh oo dhaqaale haysta oo tababar haysta oo kaa hub badan oo kaa toog badan iskama celin kartid adoo miskiin oo macawsle oo meesha feedhaha ka xida oo macaws xun qaba markaas u boodo geedku intuu tafta kugu dhigo aad ku fayso iskama celin kartee been naftaada ha u sheegin noloshiinana celiir ha gelinina waxaa intaa ka daran waxaad noqonaysaan muxaaribiin gaalo oo murtadiin ah weliba muxaaribiinha gaalo murtadiin aad noqonaysaan waxaad la dagaalamaysaan waa dad shareeca islaam wada wey sharciga islaamka qofka diidana ama carab ha ku diido ama cududii ciidan ha ku diido ama fikriga maskax ha ku diida waa murtad gaala in la dilana way bannaanta waa musallamat lkadaab iyo nimanka jamaanicu zakaad baa looga qiildahaya bartaas inaan gelhayaan waa niman gaala oo murtadiina u baahana in la iska qabto wey nin kasta oo nimankaa ku fikiran waa in waa in la qabtaa kii la dili karo waa in la dilaa kii la masaafurin karo waa in la masaafuriya waa in nimankaa laga shaqeeyaa nimankaa cadow weeyaan cadowna ninkii iska celiye unbaa ka guulaysta cadow ninkii iska celiye unbaa ka guulaysta nimankaa marka hala iska qabto qabaaishuna ha soo noqdeen diintooda ilaahay subxaanahu wa tacaalana gadaal ugu soo laabteen taasna intaasaan kaga baxayaa kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan ibnu muflix oo u waramayay idaacadda alfurqaan
بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayan tallaabsanayna maalintii labaad waxaa xirnaa waddooyinka magaalada muqdisho waxaana ay saameyn ku yeelatay reer muqdisho oo loo diiday inay isaga kala gooshaan degmooyinka muqdisho waxay arrinkaas saamaysay dadka ku nool gobolka banaadir mid ka mid a uqaasha reer muqdisho ayaa nooga waramay dhibaatooyinka ka dhashay socdaalka ismaaciil cumar geelle oo loo hakiyey noloshii caadiga ahayd ee reer muqdisho runtii magaalada muqdisho waxaa weeye waa shalay ilaa maanta ilaa xabsi gurigaa dadka dhan uu yahay beledkaas waxna sooma galaan waxna kama baxaan diyaaradan imaan karin gaadiidan soo geli karin adiga kollaytaba dadkaas waa dad xabsi ku jira waaye dad badan waaba la dilo xataa dagaalla xataa waxaa maanta wax lu- ilmo la dildilaan arkayay marka dadkaas lama xaaladooda bal la qiyaasi karo ma ahan xagga waxa weye ganacsigii waa xiran yahay wadooyinkii waa xiran yihiin soomaaliya bad iyo berinba iyo erya dhulba waa xiran tahay saasaan ku dhihi karaa dad kala dilay halkee baa lagu dilay
nin yow runtii meelaha tarabuunka dadaa lagu dilay soonahan adigu waxa weeye xaafadda dharkeenle iyada raadeeda dadaa lagu dilay dad dhaawaca maanta ambalaas wadaan markaan meelo ka dhex lugeeyahayo waa arkayey waana xabado dhaca waa arkayey ummadda marka qaab la qiyaasi kara maahayn maanta xaalka meel si loo qiyaasaba lama arag qaydii waxa weeye albaabadii waa waa wada xirnaayeen wabii ganacsiga waa xiran yahay waxyaabaha marka maanta ka jira beledka wax la qiyaasi kara maa shalay ilaa maanta wax ka jira wax la qiyaasi kara maan waa beledan wax dhaqdhaqaaqu ka jira gaari biyaalo ka socon waaya oon taksi ka socon oo isbitaladii la aadi karin iskooladii la aadi karin jaamacadii la aadi karin dadkii jiranayo dibadda aadayo uusan dibadda aadi karin wax lagu qiyaasaba lama arko
muqdisho in wadooyinka furan waa ay yaraayeen oo horey wadooyin badan bay dawladdu u xirtay kuwa hadda la xiray ka waran si guud noo sharax bal
dhammaan laga soo bilaabo ceelasha biyaha ilaa meesha la yidhaha maslax ilaa galgalato inta ka dhexayda ilaa jasiira waa xiranta ciidamada dawladdaa lagu daadiyey intaas ciidamada dawladdaa jooga waana la xiray wax dhaqdhaqaaqana beledku male waxay soo socdaan ma jiraan dadku waxa weeye qofkii rabta inuu meel aadaaho lugtiisaasuu ku socaa lugtoodaba meelaha gabal uu dhibaato ku maraa marka intaasoon soo sheegay oo beledka koonayaashiisa oo la fahmi karo waa xiran yahay caasimad dad ku dhow afar milyan ay ku nool yihiin in loo xiro ismaaciil cumar geelle oo dalka jabuuti hoggaan u ah keligii talyana ah lana og yahay dhibaatada dadkiisa uu u geystay maxay uqaasha muqdisho haddaa tihiin idinkula muuqataa ismaaciil cumar geelle iyo shanta milyan oo reer muqdisho ninka hadda madaxweynaha soomaaliya kaa waxaa la qiimo badan ismaaciil cumar geelle shanta milyan hadday baabi'eena wax ku fali maa inay laatay inay noolaatana kalama ou jecla ismaaciil cumar geelle uu ka jecel yahay hal maalinba ismaaciil beledka yimaadiyo in intaasu laatan ismaaciil beledka yimaad uu ka jecel yahay dhaawacooda iyo dhimashadooda iyo dhibaatadoodana ma uu raba danayna maayo waxna ku fali ou maayo inay ka kala yaraadaan waaba uu jeclaalahay boqolkiiba boqol wadooyinkan la xiro muddo toban sano ka badan waa ay socotaa oo muqdisho madaxda imaanaysa in loo xirayo dadkana loo dhibaateynayo dowladda federaalka waxa ay sidaa u samaynayso maxay tahay runtii meesha waxa weeye dawladdu waxa weeye waxa dawladda yidhaha haddaad maqasho dadkay dawlad u tahay marka dawladdu waxa weeye magaceeda iyada isu dawlada maahana dadka danay ay maydo waxna ku fali mee dadkan haddii kun la dilay haddii boqol dhimataba wax ku fali mee nin walba meesha dantiisa u ka fiirsaa maahane nin saaka ama dad ama dal banaynaya u meesha ma joogo sidaas darteed marka waxa weeye dawladdu waxaba yaraadee dadkan ixtiraama kuma hayo kuma uma haydo mana ay rabaan oo dadkaan ma ay rabaan dantiisa nin walba ka fiirsaha marka haddii boqol u dhimato iyo haddii kun u dhimato iyo hadday noolaadaan wax shaqo iyo shuqul uu kuleeyahay lama arko bal waxaan dhihi karnaa intii dadka intii joogtana waxa weeye dadkaa lagu baaraha lagu dhacaa intii kalena dukaamadoodii ganacsigoodii waa la xiray inay la adaana la jecel yahay boqolkiiba boqol inay la adaana la jecel yahay waayahay xasan sheekh ragga la shaqaynaya iyo isagaba markii ay mucaaradka ahaayeen oo farmaajo u joogay wadooyinkan la xirxirayo oo dadka loo dhibaateynayo waa ay ka hadlayeen oo waxay ka dhigayeen wax dadkaay u damqanayaan haddana waatanaa dhibaatooyinkii bay dadka ku hayaan taa ka waran bal adeer waxaas ma sabxay siyaasaddaa lagu koraayey anagu ninkaan sheegayan casanna hore waa u naqeen casan inuu sadda kayr ka talaayo waa u maleeyay hadda waxa weeye xoolihiisaana doortay maayo xoolaw haystaa doorta maahane dadkan waxa waaye ma usa doore xasan ama waxa waxa hore yaa loo yiqiino dadka xasan baramaayo xasan waxa uu dalka inuu dhinaca ka gudaayo inuusa ka gudo ninkan kala jecleyna u ahay xasan marka danihiisaasoo ka wadaa dantiisa qsadiya wixii dan shisheeyaa waa wadaa laakiin dan soomaaliyeed waxa faqay faqori kuleeya in hala aragaa kolba dadku u arka waya waan kugu soo laabanaya dadka qaar kamid a dadka muqdisho ayaan iminka siinayaa oo maalintii labaad lugeynayo oo wadooyinka ay ka xiran yihiin waxaa ka soo lugeeyey daayniile ilaa hadda ceelgaabaan jooga xamarweyn magaarin wel xamarweyn ii dhiman shalin waa soo lugeey maxalin baabuuraan kore cabdan saakin waa soo lugeey dhib weynaan qabna wadnaha waana xanuuni lugaha waana xanuun casirka dhididka casirkan wataa waa gogo'ay see yeelina ilaa khadriya kuqabati khadri al waa loo qaybsaa laqowleb khiyaarkada ku qaraabtan ku dhex jirnaaye ma shaqeynin wax malaysi hoy baadig ma malaysiisin sa'al muqta ina iska dhaafaana fiican saa amal dhibka amalna inaga dhaafan oo noo naxari oo naxariista ilaaha laga helaya kuwa ma laga helaaye laakiin waxaa fiican ina dhibka inaga dhaafan shaciibkana ee ana amal le waa mugta dhibka ana qabalay qaban haddana naag inta kufti ana jooji dhib mayno wallahi dowlad waxaan u diraas إذا درنا إنا إنا دافت أنا شعبك دتك لو تلها أنا أن تلها مقلايا إنا دبك إنا دافت نو دانتو أو حرحروجا إنا دافت نيجا هاد لكاني هبل هبل جبوتي إنا سودنا أسفر سولتي نيجا صاحبك إيه الحمد لله magacaygu waa mursal cabdulaahi xasan waxaan ka soo lugeeyey degmada howladaagaan deganahay hadda ceelgaaba waa joogaa soo maahan xamrweynaan u socdaa wallaahi dana fara badan qabsan rabayaa jira oo iga baaqday haa si fiican horta sidaan xal ma ahan sidaan xal ma ahan waxaan rajaynayaa dowlad federaalka soomaaliya ee ugu horreey madaxweynaha qaranka soomaaliya mudane xasan sheekh mudane xasan sheekh maxamuud inuu ka bedelo arrintan sida ay hadda tahay dad maataahaa jiro dad waxaa jirta xamaalata ah dad waxaa jiro waxbarasho ka baaqanayso hadda aniga maanta jaamacadaa lahaa waa absaxantaaya laydhaa danna iguguma jirin because of exaama igu soo dhow gabagabaaba ahaba jaamacadda wallaahi horta maalintii labaad oo aan xamarweyne u soo lugaynayo waaye arrimaa igaga xihan shalay waxaan arkay sayidka maraan taagnaa inaan soo galo oo dhankan iyo madaxtooyada inaan maraan rabay maamo waa yeela oo wallaahi aan qayaasaayo inay jirto lixdan jir ilaa iyo konton jir inaydaan qiyaasayaa birta madaxtooyada laga celiyo ee sayidka ani waxaan isku dayay inaan ay dhii ku maro jenaraal haddaa taa xataa ma maraysidaa lay dhahay maamadii ayadoo lixdan jir ay taane xaqiiqday way fursaday sii waayeen inay inta isku sheegto dhada maamo waa yeelan ahay danteeda inay u sheegato la sii daayo waa la kari waayo dad fara badanoo waxaan arkayana la sii daynayo oo gawaari bruufa ku socdaan marka saan dan nooguma jirta daa soomaalin nahay wax badan badan badanaa qaldan waxaan dareemi karaa oo aan aaminsanahay in hal shaksi loo xiray waddada yacni waddada maahane magaalada muqdisho oo dhan saxna ma aha saas waxaan baaq u dirayaa in xaaladda sidaan laga bedelo aysan sidaan habboonayn dadka dadkan masaakiinta ah ee maatada ah ee xamaalatada ah in saan loo xayiro muddo saddex beriya sax ma ahan waxaan baaq u dirayaa in sidaan wax laga bedelo oo waddooyinka noola furo aan nolol maalmeedkeenna caadigaa qabsan insha allah
lug horta waa lama xuraan maadaama ay xiran yihiin waddooyinka qaar xitaa la diidayo lug in lagu maro waxaa waaye ama saaka aan keliya ma soo luqeynay bulshada soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed ay way la wada qabaan inay soo wada luqeeyaan ama ay soo wada maraan waddooyinka loogu talagalay inay dadka maraan iska shaqaysanaa mootadeedu waa la hooynaa hadda saan kula hadlaa mootadeeda tabeelahan uu soo tagay mafahanti waya kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid a dad ku dhaqan muqdisho ama doona gebagabada baan ku dhowahay n waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo n maanta ka waran si guud dadka arrinkan ay sida gaarka u taabatay reer muqdisho waa kuwe ilan waxaan ognahay dad badan in muqdisho ay ka xamaashaan suuqii bakaaraha iyo meelo kale dad badan qutulyoonkii ay ka raadsadaan iyo si gaar ah u saameynaysaa xirnaanshaha waddooyinka runtii magaalada muqdisho cid ayna saameyn lama arko say uu kala daran tahayba dadka bukaanka ahay saameyday oo oo dibadda aadi lahay kuwii gudaha aadi lahayay saameyday kuwii waxa weeye waxbarashaday saameyday kuwii ganacsigay saameyday kuwii tuugsajaray saameyday kuwii xamaaliga ahayay saameyday qof kasta oo waxa weeye bini-aadu yahay waxa waaye ay saameyday sidii dadku sii kala daran yahayba dadka masaakiinta iyo xamaaliguba hawgu sii darnaanay dadka jiraan dadkaasaa ugu daran hadda dadkay saameyday intaasaa saaka ugu daran cid u dinqa iyo cid wax rabta iyo ciddana hayna aysa jirto adduunka kama dhacdo soo maaha in caasimad dadka ku nool hal qof loo xanibo wallaahi waxaan isleeyahay ninka hadda joogo oo ummadda loo xaniba asigu caasimadiisa marka la tago dadna ma xanibo in dadka soo galaan iyo in kalena lama dareemo asagana waxa weeye saaka waxa weeye ummaddaas shanta milyan ka badanoo meesha joogtaahu bad iyo birinba waa u xaninan bad iyo ago- iyo xiriir dhul waa u xaninan tahay saaka saasay mare ummaddana waa ujeedaa ninka wax loo xayirana waa ujeedaa ninka xayirana waa ujeedaa ninkii la xayirayna waa is- waa u ogyahay cid walba waa ay ogtahay in meeshaan saaka dhibaatada ka taagan cid saaka usoo dirlay holinaya waa usoo baxeena lama arko allah subxaana watacaala ayaa loo sheegay ilaahay baa sare u sheegnay inuu waxa weeye ummadan ka dulqaado dulga haysto dawlad dadkeeda bay dawlad u tahay oo ay ku jirtaa in dadkii sidaasi ay u cadaadiso ay u xanibto waxay u muuqataa soo maaha in dantooda wax walba shisheeyaha ay kala weyn tahay runtii qofku waxa weeye markuu dad mas-uulu yahay oo mas-uuliyadda ummadda qaado wax walba wuxuu ka hormariyaa dadka danta danaha danaha shisheeye laakiin hadda dawladdan jirtaa danaha shisheeye waxay ka hormaridaa danaha dadka kale marka dadku asaga unba shisheeye inta dadku asagaa shisheeyaha shisheeyaha sokeeya ah
saddex cisho ayuu qorshuhu yahay inuu muqdisho joogo ismaaciil cumar geelle dhibka saddexda cisho sidaa ayuu u taagnaanayaa sooma
sidaasay u taagnaayaan maaguu goorba guryahooda ku dhalayaan dadkii wadda iska tacbaan oo meelahooday ku nafbaxayaan dad badanaa oo iska dhibaataysan dhibaatada jire hadda allah subxaana watacaala unba xaalada gegediye asagu hanaga soo gaara ilaahay hanaga soo gaaro ilaahay kuwaana waxa waaye kuwa ka qayb badan hanogu bedelo ugu dambayntii mm, wax un dawladda hadda ma kula tali lahayd nabadoone maadaama wax garatii muqdisho aad ka mid tahay iyo reer muqdishoba si guud fariintaad kula hadli lahayd maxay tahay wallahi niyow dowladnimadu waxa weeye dowladu waa dalka iyo dadka dowlad iyo dalka nimaan haysanano dowlad ma noqdo runtii waxaan dhihi lahay hadday dowladdu ay wax dad wax garto tahay ama dadka rada kaleedahay dadku waa wax waa gartaa in hal nimo waxa weeye beledka dhex karo hal jidcata ama loo xiri kara ama waxa weeye aaggow joogo loo xiri kara in waxa weeye toddobaatan kilomitr dhul ba ka badan loo xiro shan milyan oo qofood iyo inka badanoo cid wax walbaalaana loo baaba'saa wax saxa maahan marka waxaan leenahay dadku waxa weeye ilaahay ha soo hanuuniyo kolba hadal haddanay qaadayaan u malay may hadday hadal qaadayaan horaaba looga daalay marka waxaan dhihi lahayn shisheeyaha laga hormarihaa dadka sokeeyaha la joojiyo oo shisheeyaha waxa weeye sokeeyaha sokeeyaha la hormariyaa dhihi هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wilaayada bakool waxaa ka bilowday howlaha qaybinta sakada xoolaha nool ku dhowaad boqol qoys oo ka mid ah dadka fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada rab dhuure ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada ciidan reenga leere deegaanka rabuusu rooga ilaa mujaahid imaanka mahasana ilaahay gaalintoo guulkawaala gaala adha burburi afarnee firinga leesii mujaahidka ka mahasagna ilaahay gaalanoo jibi teeda kolley warkaasa yaha hatu ka hor ama ilaahan jimada waa leesii meen wala sheega mee midin horay soddon labaatan neef aa leesii tarin buu ahayd tarin buu ah ya labaatan neef leesii ilaahay aan kamahad ilaahay kamahad aan kafarahan ilaahay gaala la jibi gaala burburi baabaa ka ogna jayn ilaahay gaanti korkwaa ah
deegaankana roogi rabdhuuru magacaan dhaahira lere insha allahu masaakinta deegaankaniha xoolo lanka giibihaaye oo zakawaad eh oo zakawaade lanka giibihaaye aa shangna fadhisiyen insha allahu farhaddaan kumuujiya ilaahay ma- ka mahadsan hata kohorsi kamalisiin geeka inkuwe aa mujaahidiinta horumar yaan ka do'aaye insha allahu anti gaaladan ilaahay jibiye insha allah
magacay madaygeedan lere deegaantan roog degmada rabdhuur ee geeg mayn ku sooda amarga loa iringiibin iringiibin ku sooda dekili irinjiyeelka giibi waa aa wala nafata shan eh ida saasa usu jarta farhad ida an farhaasana mujaahidiinta ilaahay tanka ayaa ka farhaasana hor kalena walaa la isay laakiin walaa hooyaa walaa dheerayd daajinta ilaahay rabsho gala ada ilaahay marjiya saas anga do'aya
bismillaahi raxmaan raxiim magacay abdirahi yusuf lere deegaanka rabdhuure ka noole arday geeka maylik giibihaya hoolisi kawaade afarna fal isii hata kurna afarna fal isii mujaahidiinta anay siidi ilaah ka mahadsan ayagona ka mahadsan allah barag haye assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu bismillaah mawaayi meydharay maamudeme deegaankan rabdhuuru rabdhuuru geeka may ku dareere mujaahidiinta may geebi ahayte zaka mayl isii geeka irin irinka may ku mad ah seddenaaf irin aal isii hata koorna may siina geeka inkoowa muslimiinta dhiibtiya ka mahadsan ilaahay gaalada noo jibi mujaahidiinta ilaahay gaalada ku jibi meel kasta oo rogaam khaasatan mujaahidiinta soomaaliya
bismillaahi may baa dhiere ilaa meedan daraanga dhiere deegaanka rabdhooridoogna erin sekaawadanana see muslimiintana sida ilaahayan ka maasan muslimiintaan ka maasan se koor kalena wayna si sedenaaf eringaynana si hor kale nafmado kale sekananaysay geekaleynin bilaawa ilaahay mahadlay muslimiintaan ka mahadsan ilaahay galanti oo korkaweel iyada ilaahay guul siyaa guul waarti adhisay magaaladan adhijibi
maay faamahela nuuraleyo dheere deegaanka rabdhuuri irinanaysay muslimiintaanka mahadayn mujaahidiinta ilaahayanka mahadayn rabdhuur geega meelaka qiibiyaae irin oo mujaahidse kawaade muslimiintaanka mahadayn afarneef irin ee dhiisay afarneef muslimiin hata koona sekamaaysiin waan geeka geeka inkooga
bismillaah anoo magaca qayleerow cabdullaahi sheekh madeerow oo deegaankayna ii mayb waa degmada rabur arday ete gobolka bokole ilaahay ka maasan maybaa isay irin oo afarnaf e yaa arday maybaa yal isii maybaa angmaxdayaana arday ilaahay angmaxdayaana kabcadda mujaahidiinta muslimiinta angmaxdayaana mayb waa atukorna atukor atukor ormaysiin imbilawa tedirinkaasa maybuaya ilaahay alafkay kaweli teda ilaahay kamaasana kabcada arday tumaam kabcada mujaahidiina kamaasana halkadeed arday maybua ilaahay maybua gaalada noo dhibi muslimiintana maybua guulsii maybua ilaahay cagdis maybua ilaahay maybua naxariis kurajayana an ilaahay gaalada rucbigda burburkido ilaahay maybua arday maybua kutuwan muslimiintana gacmojo korkuwele dowlad islaamiya arday maybua nin ilaahay nin dhale waa nin dhalanta ilaahay hor arday nin kasi adkay ya ilaahay ku rajaana intaas oo
bismillaahi magacay may baleeraya samaalin xuseen deegaankaynu wardhujiilayu hatana may rooge rabdhuuri roog rabdhuuri geega may baa lakagiibiyaa hoole lakagiibiyaayo zakee eediyeedan kamaasiyin walaala lankiya dhiibidi iyo mujaahidiinta ilaahay gaantiyo korkuweel lankiya dhiibidin ilaahay ajar ku sii may baa liisiyay eringo shangneefe ilaahay ka mahadsan kuma mujaahidiinta ka mahadsan ilaahay mujaahidiinta gaalnimada korka weel gaalana la jebi taasaan ka doaya maday may barleray maamud maada medowin may baa deegaankan roona rabdhuru ilaahay mahadle zakawaadka la dhigaay afarna feeringa liisi degmada rabdhuushom may baa yaa hatu goorjee kamaysiin iinga wulgaado ilaahay mahadle ta afarna fadhiisi faraasana maasha allah maasha allah ilaahay ka maasan laakiin kuma mujaahidiinta ka maasan ariliisi yaa maalinka duaa intii adowka ilaahay noo jibi oo gaalada ilaahay noo jibi oo mujaahidiinta gaalantay kornagad ilaahay idin sheeg guulaysudaan biidin ilaahi bismillaahi axmed xusane maxamed nuur marka alxamdulilaah deegaanka mayb waa ahaa gubey buulada oo dhagaal leh raw kooy gubey gubey maaragna magaalada oo deegaanka degmada rabdhuur alxamdulilaahi zakawaadka oo laka qiibiyaay oo maaragna geeka laynaninkowe marka alxamdulilah afarneferene yaadanasi alxamdulilah ilaahay kamahadsan mujaahidiinta yaanka mahdayaan alxamdulilah ilaahay gaalada gaalada burburi baaba alaha karida insha allaahu marka farhadda maaragna ciid aan ka farhasano insha allaahu qaabka saasa
magacay kuusow maxamed xuseen ali alere deegaanka bokool degmada rabdhuur antigeeg araday deegaanka araday degmada rabdhuur artageeg dekelika qiibyohaay masaakanta liinka dadaalohaay eed i eed araday galanfayligeeka daldeensii yaka mahasagna maylisey afarna firingalisey antu kornor deka mayseen ilaa yanka mahasang shabaab araday yaka mahasang diintaka mahasang horta saasa yaka do'ayan galantiin kor allahi ka waal gaalada allahi ibi murtaadka allahi ibi megiskiin araday ka qiyaamo kirin alle ka waal intaasa ka do'ayan
mid ka mid ah waxgaradka degmada rabdhuure ayaa ka hadlay saka qaybinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ولا ليال إلهي ما هذه شكر الله آه، جيك أو تاريخ داتا آه، كون أفر بول أفرتن يا فرت باللي جماد الثاني أو أفر مراسو إن شاء الله آه، دقمة الحبلورة ما يبا ما يناه سفايل لنك جيبي ما يبوا زكدي يا شرف شرف لا يلا جيبي إن شاء الله وكل ولاية إلهي خير سي مسلمين ما يبوا شرف لا oo may leerahay buugan ka jarna dhabaatan kordhiyan yaa may baa zekadii lenshal geebsaday may baa eedaab koley mahad wiid yaa yoon yaan ka leeyin mahadallaahi insha allaahu arrintaas yaa ka dhiiday may baa ilaahi subxaana wa tacaala zekadaas madiisu ku hadalaay meeray khud min amwaalihim sadaqatan tudahhiruhum bihaa wa tuzakiihim wasalli calayhim ina salaataka sakanu mahamadoo may leeray may gaada leer zeke gaad may baa zekadaas oo mayba waa adaka daahiryaas weli may leeray dadkale ku qaadaw england do-aayo nabag calayhi salaatu salaam aan do-aay leer may weeles do-aadaya deganaangaha saloonyanan eh marka zekadaas oo mayba waa dadka aqiinayda eh hantada leela ku qaadaw muslimiinta mayba waa dadyo hoola leela ku qaadaw haangoo fagiiranta ee danyarta eena la siiyaw marka taas mayba waa may kumadetaa muslimiinta tacaawisho wa tacaawan walbiri wataqwa ilaahay eh niskaalmeewkaas may kumadaha in hoolaga edal koogaadi oo aad koogohen haaran koonagaden ilaahay hoolaga maylibaha kugooy in aad lakoogaado lanku walaaka elasi oo baahan tangeda maybuwaa iyo sharaf eedan mudan eh arrinta maybuwaa wadanka dhibaato badan baahi iyo olaadi walbadan asku jiran marka kolley walaalaha oo yoon maybuwa arrintaas qeyb kogaaden alxamdulilah ilaahin kama hadiyaan taasa mana sharafiin yaa maya eh arrintaasna maybuwaa geeg maybuwaa gebgebadii ay roogni sharafalanka dhammaati buugma ku dhiin waliro mayle raayintoe ma ku dhiin dadkaasna maybuwa holajo safayl ya insha allaahu yaan la wareegan taasna maybuwa ilaahay mahadiisa kahaati maybuwa baada maybuwa kabaadina mujaahidiinta ya maybuwa yaan sabab hayti taasa insha allaahu tacaala haddii ilaahay riyaaka koobay warkay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatu
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم guud ahaana caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي